horta waa sax weeye waa kaaga warbixinayaa waana fiican tahay arrintaas runtii waxa weeye arrintaas waxay ii tahay guul bay caawa ii tahay mar haddii bahda saxaafadii iyo arrintii caawa laigu soo dhaweeyo arrintaa iyo dadkaas inaan macnaha ka warbixiyo iyo waxay ku nool yihiin iyo noloshooda laiga wareysanayo wax badan baan u baahnaa wax iga wareysta inaan helo ma garad dadka walaal waxa weeye arrintiisa markaan kuu faahfaahiyo dadkaan dad reer miyigu ahaayo buurtaasu joogi jiray xoolo dhaqatu ahaa hantidii ay haysan jireen abaartii dabadeef la ohan jiray baa heshada waxa weye jifiyaha u qaaday ma garan ilaa iyo iminka iyo ilaa waagaas inta ka dhexlaana waxa weeye kaas waxa gacan qabasho ah hadday tahay ama maamul tahay iyo hadday hay-adaha caalamiga tahay iyo hadday kuwa samafalka tahay iyo hadday cid kale tahay ilaahay mooyaane cidhaas aan gargaar ka heleen ama gacan qabasho ay ka heleen ma jirto ma garan xaggee bay ku nool yihiin dadkaasi haatan dadkaas walaala waxay ku nool yihiin meel gobolka nugaso ka mid ah deegaanka la yihahdo tuulo jaran iyo deegaanka la kalabeer meel udhaxaysa baan waagi dhaweyto oo abaartii roobku markuu daayay baan meeshaas wuxuu isugu soo guraguraynay dadka intii caaradkiisa ay hore dhacmadiisa ahayd meeshaasaan keenay intii kalena meelo kaleo meelaha lamida bay ku dayacan yihiin oo kuna xayiran yihiin ma garan waxay ii sheegtay dadka inay yihiin dadkii xooluhu ka dhammaadeen imise qoys baa halkaasi ku sugan haatan inta walaala hadda meeshaa degan oo hadda meesha rismiga u ah oo meesha joogta hadda waxa weeye waa toddoba qoys laakiin dadku waxa weeye intaa saddex jeerjibaadkeed kale baa meelaha iyo meelo lamida sidaas oo kale uga xayiran oo aan xoolana haysan magaalana ku taxanayn oo magaalo shaqo ku lahayn cid wax u qabatay iyo cid wax ka soo gaareen midnana aysan jirin intaasaan hore dhacam ahaan meesha u keennay ayagiina markaanu aragnay wax wax u qabta iyo wax wax nadaaba iyo wax soo mara iyo wax soo booqda markii la waayey kuwii kale aan keeni lahayn kuwii horeba hadda hadday wax wax u qabta waayen kuwii kalena sidaas iyo laftigeeda arrintii uga caajisnay sidaa ayay ka lamida meelo kale uga xayiran yihiin ma garan labadii deegaan jalam iyo kalabayr midna lama haystaan muxuu yahay dadkaas qorshahoodu
dadkaas walaala waxa weye raa tirada waxa weye waa run meeshaada jalamna dadkaa kuma xirna kalabeyrna kuma xirna runtii labadaba waxaan dareemeynaa in ama hay-ado yimaadaan ama dadka wax loo qabto ama qoraal ka jiro ama dadka waxa weeye ay nadaam ku leeyihiin laakiin dadkaa labada meelood midna dad ku tirsan ma aha aniga abaartii sida ay u dhacdayna dadkaas wax hortooda kasoo laabto inaba ha yaraatee ma jirto ma garab siyaabo badan bay u dayacan yihiin dadka hadda meesha ay degan yihiin oo kalabeer ku dhow mar baan waxaan sameynay xoogaa barkad xun oo kordhisay waxbaan ka waxaynay galbalooyin xun waxbaa laga taagay dadkii meeshii meel ku dhow iska xarinay bog adduunyaa uma joogto waxbarasho ma haystaan biyo ma haystaanoo baabkunaan biyaha ugu shugi jiray baagii biyihii waa ka dhamaadeen barkadii waa ka maran tahay anfac kale ma haystaan waxbarasho ma haystaan deegaankii gobolka uray joogeen sida ahaa waxay ku haystaan iyo wax looga qabsoomo midna ma jiraan marka arrintaas sidaas weeye marka xaaladda halkaasi marasa walaal labada magaalo ee kalabayr iyo tuulo jalam deegaanku kee hoos tagaa mexuu hoos tagaa kalabayr meesha anagu hadda aan joogno oo dadka uu joogo kalabayr bay ka tirsan tahay kalabayr meel u noqoto wey ma garan maamulkii kalabayr iyo dadkii deegaankaasi haddaad la hadasheen oo dadkan iyo xaaladooda kala hadasheen maxay dheheen
wax badan baan walaala ka hadalay hadda dadkan sanad buu joogaa intaa sanadkaana deegaanka iyo odayaasha jooga iyo guddiga iyo cid kasta oo bulshada ka mid a arrintaa waanu kala hadalay dadkaasna idinkaani kusoo dhaweynay berisnimo iyo nadaabo badan baani kala soo doonnay waani waan ka warbixinay ilaa iyo hadda waxna soo gaaray oo gacan qabasho ah oo aan ka hayno inaba ha yaraateen ma jirto ma garan dhismada qeyb ka mid a ayaa dhul ay degaan dadkaas siiyey saan maqlay inkastoo aanan hubin inuu kale inuu ku meel gaar yahay iyo in kale intaas wax ma ugu sii dari waayeen meeshaan nin saa u tiri waxa wey way jidhaa arrintaas meesha reeru hadday yimaadeen adigu hawlaha ka dhacay oo hoogaa murana iyo oo baa ka jiray kabacdina adigu suldaan siciid baa arrintaa gaadhay suldaan siciid baa reerka meesha keenay oo meeshaa dhulka hala siiyo yidhi suldaankiina anagu mar dambe isma ana arag mana aana kulmin laakiin raggii kale oo guddiga ahaa oo odayaasha meesha u ahaa marar badan baanu arrintaas ka wada hadalnay wax kollay hadda inaba ha yaraatee dhan ay tahay tobanna haatan cabashada iyadii ka fulay oo kasoo suuroobeyna ma jirto dadkaasi marka wuxu u baahan yahay waxqabad buu u baahan yahay dadka ummadda usa muslimiinta meesha kuwa joogta hay-adaha caalamiga kuwa samafalka hadday tahay maamulka cid kasta oo arrintaas ama xilqabto ama wax ka qaban karta annaga waxaan ugudbinaynaa cabasho in arrintaa wax laga qabto oo dadkaasi walaalihii oo walaalaha ah oo meesha barakacayaasha oo meesha ku dhiban arrintooda in wax la iska weydiiyo baan dadka ka codsananaa muslimiinta meel kastoo jooga waxa weeye aadan gaadaale musharaxa waxa weeye cabashada iyada waxaan rabnaa inuu aada ugu dhabaa ugu furo dadkaasi meeshaas wuu ka dayacan yahay musharax waxa weeye wax u qabsoomay iyo wax u suuroobaysanayo taasi dabadheer ma jirto ilaahay mooyaane cid ay haasan ama gargaar ka heleen ama waxu qabatayna ma jirto dadkaagii weeye inaad waxa weye arrintaas wixii aad ka qaban kartid ka qabatid baan musharax kaa codsanayna boqolkiiba gobol deegaanka kala dayr meel ku dhow wey dadkaasi degan yihiin oo magaalada la mida laakiin u muuqata magaaladan haasna wax kasoo gaara iyo waxa haasan ku qabaan ma jiro waa dad magaalada ka gaara wey inaad timid arrada oo wadanka aad madhana waa la soconaa meesha waa meesha laamiga ah oo dadka waxaan laamiga u keenanay cid kasta oo macnaha waxa weye xilqabto inay meeshaas markay marayso ummadda ay adkaan iyo sida u degan yihiin iyo waxqabadka waxay u baahan yihiin marka soomaalida waxaa ku maal waxay xagala gel